الحمد لله البر الرحيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون qodobka labaad walaalayaal wuxuu yahay zakadii la odhan jiray zakaatu lfiri waxay ka mid tahay farallada ilaahayna saaray oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuu faral yeelay siday saxaabadu yidhaahdeen mar haddii nebi maxamed faral yeelay ilaahay baa faral yeelay waxaana ay saaran tahay zakaatulbadan baa la idhaahay oo dadkay saaran tahay halka zakada kale xoolaha iyo maalka ay ka saaran tahay waxa ay ku waajibaysaa qof kasta oo muslim ah ha yaraado ha weynaado qof caqlila ha noqdo yaanu noqonin addoon iyo xor kuu doonaba ha noqdo lab iyo dhadi kuu doona ha noqdo qof kasta oo muslim ah oo wuxuu iskaga bixiyahaya ayay ku waajibaysaa xikmadda ilaahay jalla wacalaa inoogu waajibiyeyna waa inaynu ilaahay uga mahadnaqno soomkaa iyo khayrkaa weyn ee uu bisha ramadaanina waafajiyey iyo qofkii soomanaa inay daahiriso oo wixii soomkiisa dhex qaaday ee laqwi iyo rafad iyo xumaan ah inay ka nadiifiso dadka masaakiinta ah iyo foqorada iyo dadkaan waxba haysanne maalintaa ay quutaan oo ay cunaan oo ay iyaguna ku farxaan oo ay dadka kala qayb qaataan halkaa kolkaa waxay nooga cad cidda la siinayaa waa masaakiinta iyo foqorada masrifkeedu waa kaa weeyi waktiga ay waajibaysaa sida ahlulcilmi badani ay ku tegeen waa maalinkaasi habeenkaa ciidda ah marka gabalku dhaco ee bishii rabadaan ay soo dhammaatay ee laga soo gudbo markaasi ayay waajibaysaa ee waktiga la bixinayaa sida fadliga badan ama waktilfadiiluhu waxa weeyaan salaada subax ama waagu markuu baryo maalinka ciidda iyo ilaa salaada ciidda inta u dhaxaysa waktigaa in la bixiyo ayaa ugu fadli badan oo waktulfadiilo ah maalinkaasi ama waktigaasi ayaana la bixin jiray waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida axaadiidta ku cad waxaa kaloo bannaan sida saxaabada qaar ka sugnaatay maalinka ciidda maalinka ka horeeya iyo maalinka kasii horeeya in la bixiyaana way bannaan tahay waayo waa arrin saxaabadii rasuulka ka sugan laakiin intaa wakti ka sii horeeya rasuulka iyo saxaabadu inay bixin jireen kama sugna oo lagama hayo sidaa awgeed wixii soo arooray ee sugnaaday mar hadday cibaado tahay inaynu ku gaabsanno oo aynu ku dadaallo ayaa walaalayaal inala gudboon mana habboona salaada ciidda in laga dambaysiiyaa waayo xadiid baa waxaa ku soo arooray man addaaha qabla asalaati fahiya zakaatu maqbuula waman addaaha bacda asalaati fahiya sadaqatu min asadaqaat qofka salaada ciidda ka horraysiiya wakhtigeedii bay dhacdo waa zako la aqbalayo qofka ka dambaysiiyana waa sadaqad sadaqaadka ka mid ah xadiidka ahlulcilmi baa ku xambaaraya oo ku fasiraya macnaheedu inuu yahay in wakhtigeediiba dhacay oo sakaatulfitri ahaan aanay uga gud ahayn oo qofkuu ku dambaabayo bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin ajarkii ayuunbaa ka yaraanaya isku soo duuduubis waa inuu qofku ku dadaalo inuu wakhtigaasi horo bixiyo walaalayaal xagga qiimaheeda ama lacag ma lagu bixin karaa culimada badidoodu waxay leeyihiin lacag lagu bixin maayo ee raashinkaa rasuulka iyo saxaabadu ay ku bixin jireen unbaa lagu bixinaya raashinka lagu bixinayaana waa quutulqaalibka macnii waxaa aadka loo isticmaalo imaka hadda inagu beriiskaynu aada u isticmaalaa qof walba qadarka laga bixinayaana waa laba kiilo iyo barhberiisa kaa qowlkaasi ayaad mooddaa inuu wasad yahay ahlulcilmiga qaar ka badiya iyo qaar kala duwan oo ka yareeyaaba way jiraan intaa haddaad bixisa insha allahu waajibkii wuu kaa dhacay wixii ku dheerina waxa weeye wax kuu sadaqa ahoo fiican bay insha alla noqon doonaan marka qof walba laba kiilo iyo bar iska bixi beriiskanaa ku bixiya inta badan isagaynu cunnaa cuntooyinka kale mudakarka ah ee aynu cunnee wanaagsanna waa lagu bixin karaya walaalayaal zakadaasi sakaatulfidrigu waa waajib weyn waajibaadka waaweyn ee wakhtigan ina saaran baanay ka mid tahay ha la gudo oo masaakiinta ha la siiyo baahidu waxa weeye wakhtigan aada bay u badan tahay qof baad odhan kartaa u wakiilan kartaa inuu soo iibiyo iyo inuu kaa bixiyo intaba qofkii ciddii aada mas-uul ka tahay baad ka bixinaysaa ee masruufkooda iyo biilkoodu waajib kugu yahay cid kale haddii aad ka bixinayso oo biilkoodu aanu waajib kugu ahayn waa inaad ka idan qaadato oo aad tidhaahdo sakadii ma kaa bixiyaa inaad ka idan qaadato weeye waayo waa cibaado niya ayay u baahan tahay ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah